subax wanaagsan dhegaystayaal ilahantiinba kuna soo dhawaada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka oo howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dilay maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab maamulka jubbaland oo ka hadlay howlgallada ka dhanka kooxda argagixisada ee ka socda jubbooyinka wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo gaaray degmada doolow ee gobolka gadow webiga shabeelle oo ku fatahay deegaano horleh oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka ee ismaamulka tigreega ah oo saaka oo arbaca ah ay ka dhacayso doorashada xilliga guud ee dalkaasi iyo hogaamiyihii jabhadda liberia ee dalkaasi oo racfaan ka qaatay ama ku guulaystay racfaan soddon sano oo xarig ah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
markale subax wanaagsan dhegaystayaal waa toddobada waa tobanka bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warka subax ee reediyo muqdisho kuwada ugu doorka roon u diyaargarooba warkii oo fidsan kumaandooska ciidanka xoogga dalka ee danab ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxa ay ku dileen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabaddiidka al-shabaab aamine xuseen maxamed ayaa faahfaahinaysa
kumaantooska danam ayaa howlgalka ay ka fuliyeen deegaanada dhisheeg waamo maroodikubow dhaay umbow oo qiyaastii toddobaatan iyo shan kilomitir u jirta magaalada kismaayo taliyaha kuutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska danam gaashaanle ismaaciil cabdi maalig maalin oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada danab ee kumaandooska soomaaliya ay u dhaateen saldhigyada nabadiidka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoostaga gobolka jubbada hoose taliya ismaaciil waxa uu sheegay in ciidamada danab ee howlgalka ku dileen laba horjooga iyo koo iyo toban maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka argagixisada ah ee al-shabaab taliyaha kumaandooska soomaaliya ayaa horjoogayaashan howlgalka lagu dilay waxa uu magacyadooda ku kala sheegay horjooga xirow oo nabadiidka al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada dhisheeg waamo iyo cabdi maxamed bashiir oo nabadiidka al-shabaab u qaabilsanaa gobolka jubbada hoose sidoo kale ciidamada kumaandooska danab danab ayaa burburiyey saldhigyo al-shabaab ee deegaanadaasi ku lahaayeen aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya muqdisho
wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa gaaray degmada doolow ee gobolka gedo sida warbixinta warkan ay ku eegayso faadumo daahir caddow
wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuuteeye ayaa waxa ay gaareen degmada doolow soomaaliya iyagoo halkaasi u tagay sidii maxkamad halkaasi loogu sameyn lahaaya oo u adeegta bulshada waxaana uu kusoo dhaweeyay halkaas mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado xasan cali nuur shuuteeye oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay halkaasi ay u tageen maxkamad la tacaamusho ciidamada iyo kooxaha nabadiidka
gudoomiyaha gobolka iyo maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta ka socda maamulada saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan dadka halkan nagu soo dhaweeyay aaday u mahadsan yihiin jeclahay marka aan nala arkayo inay naqoto mar aan shaqo qabanayno marka waxaan hadalladeenna u dibdhiga doonnaa shaqooyinka aan qaban doonno iyo wixii halkaan nooga soo baxo waxaan joogi doonnaa muddo oo maxaa la yidhaahdaa muddo inta ay qaadato shaqada halkaan ka qabanna inaan joogi doonnaa meeshaani waxaan halkaan rabnaa inaan marka ugu dambaysa aan ka hirgelinno maxkamad loogu talagalay inay ciidamada qalabka sida ay la macaamisho iyo kuwa argagixisada ah markee maamulka iyo wasiirada iyo dadka ciddana soo dhoweysay mansab kasta ay leedahay waa ku mahadsan yihiin gobolka gedi inaan imaado maanta farxad weyna ii tahay waa mid ka mid a gobolada taariikhiga ah oo maxaa la yidhaahdaa
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay wadaa dadaalo lagu horumarinayo cadaaladda oo mararka qaar looga fogaan karo dhibaatooyinka xilliyada qaar
aad baad u mahadsan tahay faadumo daahir cabdu maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey howlgallo ka dhan ah maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo kati- ka socda gobolada jubbooyinka saraakiisha ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo sidoo kale ciidanka danab ee iskaashanaya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay howlgallo ka wadeen gobollo ka tirsan ee waa gobolada jubbooyinka haba ugu badnaatee gobolka jubbada hoose halkaasi oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaabka lagu dilay haddaba warbixintan waxaa sii dhammaystiray muuse cusman aftow
saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee gobollada jubbooyinka kaasi oo lagu baacsanaya maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo qayb ka ah qorshaha lagu xoreynayo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegaan oo ka mid ah gobolka jubbada hoose kornel idris oo ka tirsan ciidamada jubbaland oo u hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ka warbixiyey howlgallada ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka wadaan deegaan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose deegaankan jubbada hoose ilaa afar aag oo hadda howlgalkaa ka socda dhankan webiga oo dhankan degmada jamaame howlgalaa ka socda dhankan kale oo iyadana maaragtay galbeedka magaalada kismaayo oo dhankan la yidhaahdo bule xaaji iyo badhaadhe iyadana sidoo kale howlgalaa socda aagaasna haddana hadda maalmaha ku bilowda insha allah waxaan rajeynayna inuu si toos u socon doono weerarkaas wuxuu ahaa iyadoo ciidamada maalintii ay meesha tegeen maalintii ku xigtay ayuu dhacay wuxuuna u dhacay ciidamada oo si foojeen oo aad maarata u diyaarsan ayaa waxay arkeen gaari qaraxa usoo jiray ilaa shan kilomitir ciidamada oo diyaarsanaana waxay gaariga la heleen dadka ayay gaariga ku dhufteen gaarigana maaragta meel u jirta ciidanka adiga wax un shan kilomitir meelaha ah ayuu ku qarxay reer askariga faralki gaariga ka baxay uu gaari waa jirta laakiin wax khasaara ah oo hadda ciidamada soomaaliyeed oo gaari ma jirin guud ahaantooda balse waxaa jira in ayaga maaragtay gaarigooda iyo wixii dhagarta ay damacsanaayeen halkaa lagu baabiyey muddooyinkan ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa ay wadeen dadaalo ay ku xaqiijinayaan amniga guud gobolka jubbada hoose iyagoo wada howlgallo kala duwan kuwaasay ku beecsanayaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya qayba ka mid a gobolka
webiga shabeellana waxa uu ku fatayay deegaano horle oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe iyadoona dadku ay ka barakaceen deegaanada fatahaadu ay saamaysay cabdiraxmaan wadani ayaa warbixin arrintaasi ku aadan inooga soo diray jowhar
qoysaskan ayaa ah kuwa kasoo barakacay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmooyinka jowhar iyo mahdaay islamarkaana ay waxyeeleeyeen biyaha fatahaadda webiga shabeelle wax soo saarkoodii ay beerteen waxayna intooda badan ay ku barakaceen kaamaam ku yaala xaafadda horseed ee magaalada jowhar gudoomiyaha xaafaddaasi cabdi xaamud oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dadkan ay yihiin kuwa u baahan in la geersiiyo gargaar bini'aadinimo
jilyaale barakacayaasha jilyaale oo bidii ka mida waaye waa dad iska waxaa degan barakacayaale ku soo barakacay oo daruufaysan waxba aan tacban waxaan ka codsaa hay-adaha deeqda bixiyo ilaah deeq bixiye iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo her state waxaan u sheegaa dadka dhibaatada haysato oo mudan in maaragtay gargaarka la gaarsiiyo dadkan waa waxaan u sheegaa inay u tilmaamaan hay-adaha iyo dadka waxa bixiyo inay il gooniyi u lahaadaan ay dadkan u tilmaamaan na waa noola dhaafiyaa intana waa noola dhaafiyaa dadkaana lama soo gaarsiiyo warna in laga haayo ma u maleehayayba laakiin waxaan u sheegaa ma haddayna ogeyn maamulka gobolka iyo degmada iyo maaragtay yani haddayna ogeyn hay-adaha wax bixiyo inay ogaadaan ay u tilmaamaan hay-adaha wax bixiyo meeshaan inay baahi ka jirto daruuf ka jirto dadkan ay la'yihiin xataa sisiiriyaal ay ka galaan kaneecada ay la'yihiin maaragta bacyo ay ka galaan iyo agabkii yacni ay ka geli lahaayeen roobka waa inay helaan iyo waxyaabaha ay cuni lahayen dadkaan ma shaqaystaan shaqa ma jirto beerahoodii waa kasoo wararka barakaceen waxay beera leeyihin male beeraha shaqaalo waaye beerahay u shaqa tigi jireen shaqa kama jirto cabdiraxmaan wadani raadiyo muqdisho jowhar
maxkamadda madaniga ah ee gobolka hiiraan ayaa dignin u dirtay dadka looga shakiisanyay inay furaan fatahaadda waa webiga shabeelle kaasi oo ku fataha deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi cabdishakuur cusmaan cali ayaa faahfaahin arrintaas sukaada inoo soo diray fataadaha beledweyne iyo mas-uuliyiin ka socday maxkamadda madaniga ayaa maanta ka rumeeray dadaalada guddiga gurmadka fataadaha beledweyne ay ka wadaan tuulooyinka hoos yimaada beledweyne halkaasi oo lagu hortaagan yahay biyo aad u fara badan kuwaasi oo guddiga gurmadka fataada ay hordhigeen carabuudyo aada u waaweyn islamarkaana ay kaga hortagayaan in biyahani ay galaan gudaha beledweyne injineer cabdirashiid oo ah injineerka gacanta ku haya dhismaha goobahani ayaa sheegay inay socdaan dadaalo aada u ballaaran sidoo kalena waxa uu sheegay inay jirto khatar xoogan maadaama webiga uu wado biyo-aad u fara badan marka waxaan sheegayaa in aysan jirin biyo laga cabsi qabo oo guurtaa oo kor ka yimaada alxamdulilah ilaah waa nugu guulaysay biyahaasna xakamayno waana xakamaysan yihiin sida haddaa meesha idinka muuqato in biyo guurtiya oo badan inay magaalada soo galaan wax dhiba kama jiro waana laga hortay alxamdulilah baskin waa shaqayna ujeedin daamkii aan dhisnay waxaa jira magaalada gudaheeda meelo ay horay dad uga shaqeeyeen hay-ado oo wax ay ka soo baxeen maaha meela annaga hadda aan ka shaqaynay waa meel hore looga shaqeeyay oon isn ilaahnay kolley noloo ekaatay inay waxayn karaan haddana noqdo meelo ay wax ka soo fataheen marka meelahaasna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan shaqo ka qabanno qaar ka mid a bulshada beledweyne oo lagu eedeeyey inay ka qayb qaataan furista biyaha islamarkaana ay danaynayaan inay biyahani ay gaaraan dadka shacabka ayaa guddoomiyaha maxkamadda madiiniga ee gobolka hiiraan cabdiraxiin taakoy waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid weliba lagu hela in ay ka qayb qaadanayaan inay biyaha furayaan beledweyne bulshada deggan ayaa iska leh qolo gaar u leh ma jiraan qoladan guddiga fatahaadda gaar uma lahan injineerada noo imaaday juhdiga gelinaya maalin walba nala joogo oo qorraxdan taagan oonu saakii magaalada iska soo raacnay ilaa haddaan isla soconno oo intaa labadaa bilood meeshaan taagnayna gaar uma lahan qof kastoo soomaaliya muwaatin oo beledweyne ku nool ayaa la rabaa in waxa uu qaban kara iyo majaalkiisa uu qabto waxaa jira murjifiin gilgilaya magaalada magaaladii waa soo marnay magaalo ganacsanaysa oo isdhex taalla ee shaqadeeda ay ka socotaan ka soo baxnay biyihii laga cabsi qabina maantaan dul taagannahay waxaan u sheegaynaa reer beledweyne biyahan inaysan ahayn biyi maanta magaalada soo geli karo meelaha magaalada gudaheeda ee webiga uu ka dilaacayana qof walba kaga aadan inuu ka qabto uu sharo hadday xoog tahay hadday caqli tahay hadday maal tahay cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka soomaaliya
warka subaxa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda guddiga doorashooyinka ay sameeyeen ama ay samaysteen ismaamulka tigreega etoobiya ayaa la sheegaya in saa ka horbacaha ay dhacayso doorashada xilliga guud ahaaneed ee doorashooyinka etoobiya ee dib loo dhigay guddiga waxa uu sheegay in la diyaariyey laba kun lix boqol toddobaatan iyo laba goobood oo laga codayn doono iyadoo ay codka ay dhiiban doonaan laba dhibic toddoba milyan oo qof dowladda federaalka etoobiya ayaa doorashadaasi ku tilmaamtay sharci darro waxaayna diiday ama diiday aqalka sare ee baarlamaanka etoobiya oo loo yaqaano house of the federaal doorashada etoobiya lagu waday inay dhacdo bisha agoosto ayaa dib loo dhigay muddo sagaal bilood ah xanuunka covid sagaal iyo toban awgii balse ismaamulka tigreega waa ay diideen arrintaasi ugu dambeyntiina maxamed jabete oo ka mid ah hogaamiye waama ahaa hogaamiye kooxeedyadii liberia ayaa ku guul darhaystay racfaan uu ka qaatay soddon sano oo xarig ah oo ay ku riday maxkamad maraykanka ku taala jabate ayaa lagu helay dembi ah inuu beeni ama been uu ka sheegay kaadinta uu ku lahaa dagaalkii sokeeye ee liberia iyo inuu qayaanay waaxda socdaalka maraykanka taasi oo uu sheegay inuu weligiiba uusan hubey ama hubey dad hubaysan la shaqaynin mid ka mid ah dadka waraaqaha ama markhaatiga ahaa ama markhaatiga ka ah falalkii uu sameeyey ninkan racfaanka ku guuldareystay ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii maxkamad ka sheegay in wadnaha dadka kooxdaasi qabatay ama islamarkaana amar ku bixiy ama amri jirtay in ciidamada loo kariyo dagaalka liberi waxa uu galaaftay nolosha dad lagu qiyaasay laba kun waa laba boqol iyo konton qof oo dalkaasi ku noola guud ahaana dhegeystayaal warka subax ayaad ka dhagaysanayseen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi aan kusoo gabagabeynayay sidaasio nabadgelyo